shir jaraa-id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ku aadan dhinaca canshuuraha waxaana uu sheegay in muranka ka dhashay arrimaha canshuuraha dalka ay sababeen in bishan aan wasaaradda maaliyaddu soo xareenin daqli fara badan balse ay meel mariyeen sidii loo bixin lahaa mushaaraadka waxyaalo badan baa dhacay bishan qaska iyo arrimaha loo yimid xagga cashuuraha ka ka yimi waxayna dhaxalsiiyeen in wax badan soo bixi waayaan bishaan anayma ka joogno laakiin haddana sidoo tahay waxaan ku talagalsannahay inaan bixin karno mushaaraadka mushaaraadka intoodii banayd waan saxeexay waxyaalo badan baa noo suura galay waxaa ka mid a cashuurta inaan inaan heshiis ka gaadhno waxaa ka mid a inaan hoteelada iyo meelaha waxa lagu cabo aan boqolkiiba shanta kusoo rognay naga aqbaleen waxaa kaloo wada hadalla noo socdaa guruubo kale oo fara badan wada hadallaa noo socda halkan qof waliba cashuurna bixiyo weeyaan haddii kale waddanka in la xidho la iskaga tago wey waxaa waxaa wada hadalla noo socdaa baananka inay cashuurta bixiyaan baan rabnaa nagumana diidana xawaaladaha inay cashuurta bixiyaan baan rabnaa nagumana diidana shirikadaha oo dhani cashuurta la yidhaahdo cashuurta muxuuha dakhliga kusoo galay iyo iyo waxaad sam profitka aad samaysa maxaa la yidhahda faa'iidada aad aad samaysa markaad wax walba ka jarto cashuurahaasaa weli noo haray kuwaana iyaguna dadaal baan kula jiraa kuwa layrkaydii aan soo saara waxaan doonaynaa in cashuur bixiyaan cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa hoosta ka xariiqay in xafiiltanka ka dhexeeya iyaga iyo ganacsatada uu ku salaysan yahay sidii loogu tallaabsan lahaa horumar iyo isfaham waafi ah in laga gaaro qorshayaasha ku qotoma hirgelinta canshuuraha xafiiltanka annaga iyo naga dhexeeya walaalaha iyaga ganacsatada oo imika aan heshiis nahay heshiisna ahaan doonno kollaba la-aantoodana dhaqan karay waa uun waa uun waa waa xiwaar iyo dood naga dhexaysa dalka sideen u wada dhisnaa iyadoo duruufaha la ogyahay oo laydiin ogyahay oo duruufaha dadka soomaalida waxay qaadi karayaan la isla garanaya maxaan meel isla dhigna taasuunba ay tahay laba wadanoo ku jira negotiation ama ku jira muxuu ahaynaa wada hadalla ku jira oo wax weyn ka wada hadlaya mayihin dad isku midaan nahay oo meel wax wada jeedaye dee in waa la doodaya meel haddii la doodana wanaag baa soo socda geedka haddii la iskugu yimaado soomaalida waxay tidhahdaa wax geed lagu soo gooyey unbaa unbaa mala noqon karo wax wadi kara marka xafiiltanka noocaasa ee munaaqashaadka baa naga dhexeeyay waxaan idiin sheegay markaa cashuur waan ka raagnay sidaa daraaddeed waa la garawsan karaa inuu qofku idhaa cashuurtani waxaan diga qaadaysaa maxay tahay waa la garawsan karaa waxba yaana dib usii noqonin ya afartankii sanee u dambeeyey qofka afartan jirihii wax wanaagsan lama kulmin cashuuraha adduunyada laga qaado wadanadan agagaarkeena yaa laga qaado waxa weeye koob iyo toban beriga iyo iyo iyo iyo customka ah iyo koob iyo toban kale oo laga qaado guruubo kale telecomkaa ku jira xawaaladaha ku jira baanankaa ku jira laba iyo labaatanka cashuurood ayaa la qaaday wasiirka maaliyadda ayaa ugu dambayntii si kooban uga warbixiyey arrimaha ku saabsan canshuuraha la kordhiyey ee ay ganacsatadu ka cabanayaan waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday burburka ay dalka u horseedi karto haddii aan canshuuraha la qaadin oo aanay arrintaasi ganacsatadu gacan ka geysan arrimaha cashuuraha walaalayaalow baryahanoo dhan waxaad maqlayseen cashuur baa la kordhiyey cashuur baa la soo rogayey waxyaalaha caynkaas marka u horreysa waxaan doonayaa inaan sheego anigoo maanta ah wasiirkii maaliyadda runtu waxay tahay waxa weeye ganacsatada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ee dalkan usoo jeeda ee lacagtooda bixiya hura dartood baa lugaha aan ugu taaganahay lugaha waxaan ugu taaganahay waa dartood hadday waxooda iska haystaan oo ay yidhahdaan waxba laga qaadi maayo dawladduna aanay itaal badan oo wax ku qasato lahayn burbur iyo baaba unbaynu noqon lahay maanta waxaan ku taaganahay runtii waxa weeye dadka soomaaliyeed ee cashuur bixiyayaasha ayaan ku taaganahay adduunka ilaahay cashuur bixiyaasha waxaa la yidhahda waa boqorada la yidhahda boqorada adduunyada waad ogtahay qof walba kaar iyo buusitaa booliis wax hadday ku qabtaan kaarkaaga la soo baxaysa cashuur bixiyaan ay badoonaysa yacni qofka waddankan dhisaya ama duminaya waa waa cashuurta wey waxa ama bixinaya ama duminaya waxaad ogtihiin waxa weeye dawladii lacag ma samayso dawladii dhowr jeer baan sheegay prime ministerka ayaa aada u sheega arrintaa ra-iisul wasaaraha dawladii waxa weeye dad la shaqaalaysiiyey weeyaan oo la yidhi wax noo qabta oo waxaa iyo waxaa qabta mushaharkiina iyo arrimiin wax ku qabanaysaa innagaa keenaya lee dawladdu lacag ma samaysee hadday xataa samaysana waxay ku samaynaysaa amarka dadkay ku samaynaysaa hadalka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ay ganacsatada gobolka banaadir shaaciyeen inuu burburay wadahadalkii ku aadanaa dhinaca canshuuraha ee iyaga iyo u socday saraakiisha wasaaradda maaliyadda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho